isticmaalgalaal naxariisto hotaalka nimankiyaa soo galay dabadeedna hadee kolley meeshii uu ku dhintay intaas hadda wax ka badan lama sheegi karo waana dhinta ninkaasu hoteelka gudihiisa ku dhintay mase waa lasoo badbaadiyey hotaalka gudihiisa ku dhintay hotaalka gudihiisa qolkiisa barandadiisa ku dhintay marka rasaas maa ku taalay adiguse genaraal indhacad ahaan ma aragtay maydka ma anu ma arag laakiin waa xaqiiqo oo waa soo dir yani waa lasoo duubay waa lasoo diray maydka rasaasaana ku taalla maydka maydka generaalka hay marka ma wuxuu ku dhintay weerarkii fiidkii hore dhacay galabkii mase waktigan dambe wada hadlaynaa la ogaaday neerjananka taraafidkiisa horta waa dansanaa dhowr mar soonihiisu waa nabad qabay waana la bixiyaaba marna la ku yidhi aan dad ka bixin ka bixayna meesha ee kolley mar dhow baa la ogaaday geeridiisa aan dheerayn genaraal yuusuf indhacad aad baad ugu dhaweyd maalmihii dambe jananka hotelkan afrigna wuuba deganaaba sida xogtaan ku helnay bal muxuu ku mashquulsanaa jananku jananka baryahan dambe aadaan isugu dhaweyn afrigna wuu deganaa jananku de ku mashquulsanaa arrintii in maaragtay dowlad dimuqraadiya oo maaragtay dalkan fiican ku maamusha oo maaragtay wanaagsan in la helo ayuu ku mashquulsanaa intay dambe oo dhan guddiga habargidirna guddiga amniga madaxweynu ka ahaa oo habyo lagu soo dhisay waa ka guddoomiyaha u tartamay marka waayahan dambe jananku arrimaha bulshadu aada ugu mashquulsanaa iyo arrimaha siyaasadda
maanta maxaa ka jiray hotelka
wallahi hotaalka dee waxba kama jirin hotaalka waa la degan yahay dad badan baa isugu yimaada hotaalku hotaal runtii seef huu ahaa oo maaragtay meesha hadda laga soo galay baan wax laga filayn marka de waa saas w hotaalku dad badan baa isugu yimaad jira oo aada u badan maar wax kaasuu kama jirin
marxuumka geeriyooday genaraal nuur maxamed galaal maxaad ku khusuusan karaysaa adiga ood u sheegi kartaa dadka ku dhegeysanaya
janaraal maxamed nuur galaal anigu horta waxaan aad u bartay dagaalkii seven sevenkii runtii waxaan ku xasuusan karaa nin geesiya oo wadaniya oo rusheeg badan intaan ka aqaano oo ciidamadii soomaaliya dhismahoodii qayb weyn dhinac ka soo qaatay oo dagaalkii seven seven qayb libax ka soo qaato aag dhan haystay waagii dambe oo hadda dagaalku dhacay oo maxamed siyaad barre inuu in la dilaan la damcay guriga gadaashiisuu ka booday kadibna raggii jabhadaha hogaamayo u ahay nin dagaalkii xalliga aan ka qayb gelin oo maaragtay dhex maray dadka muqdisho degan saas intaasaan ku ogeyn jananka
markii wax dhahaan ilaa hadda hoteelkaad joogtay ama gurmad ha noqoto ama dagaalka socdo ha noqoto yaa kaloo dhinto noo sheegi kartaa waxaa dhintay nin la yidhaahdo cabdullaahi nuure oo ganacsadahay oo la dhashay nin la yidhaha cabdi nuure cabdiwaal oo lagu naanayso iyo nin taliyaha security hoteela ka ahaa intaasaan anigu hadda quba iyo qaar kamida nimankii maaragtay dambiilayaasha ah
imisay ahaayeen tiradooda ma ma hayo laakiin kule dhibashadooda intaan arkay galabtadii hore labay ahay